shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsi kaasoo soconaya saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxaa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay maanta shirkan waxaa waaya shir aqoon isweydaarsi waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo tusaale waxaan usoo qaadanayaa carta markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jira afar sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin ayada fikirka aan ka haysano soomaali ahaana xitaa doorashaa dhacaysa afar sano kadib haddii afar sano ma dhow olihii kaleeto aan qabanno markaas afartii sano ku imaanaysaa doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event hal muxuu ahay munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tegaa laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo mar kan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayno siday doorasho ku dhici lahayd isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo horta wax kasta waxaa ka horeeya sharciga constitutionkaa ka horeeya waa muhim dowladda soomaaliya iyo liidiriinta hogaamiyaasha soomaaliya in laga helo heshiiskii siyaasadeed iyo qaabkii siyaasadeed ee doorasho lagu samayn lahaa maxaa yeelay wax kaleba intaan laga hadlin waxaa waa habkee doorashaan qaadanaynaa kaasna ma aha wax la iska qori karo oo qof keliya ama laba qof keliya ay iska qori karaan waa waxaa waaya nidaam ama hab la rabo si wada jir ah in go-aan looga gaaro kaas aada u muhiim yahay waan la socodsiinay hogaamiyaasheenna wayna wayna wayna wayna ka hadliko doonaan weliba waa ugu sii celinaynaa waxaa waaye waqtiga ugu habboon waa in hadda go-aan laga qaataa oo ay ka shiraan madaxdeennu siday u siiyeen muxuu ahaay hortab ama priority say u siiyeen security-ga ama ama ama ama muxuu ahaay shaqaalaha mushaarsiintooda ama nidaaminta muxuu ahaa ciidamada security-go dhan inuu ku jiro inuu midkaan yahay doorashada iyo sharciyadeeda oo dastuurka lagu qeexi doono inuu noqdo si deg dega inay siiso fiiro gaar ah inay siiso oo weliba si deg dega madax arrimaha iishuyaasha waaweyn ay ka hadlaayeen oo degdegta ah inuu ka mid yahay inay inay u qaataan waana waana gaarsiinay farriintaasu guddigu dowladda soomaaliya gaadhsiiyey kasakow waxaa xalimo ismaaciil ibraahim ay sheegtay in meel fiican ay gaadhsiiyeen hannaankii loo samayn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay soomaaliya yeelato inta shirkan ay ku guda jiraanna ay hannaankaas dhammaystiri doonaan saddex maalin shirkan kabacdi waxaan isleenahay inaan meeshaan kala bixi doono wax allaale wixii su-aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeentooda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaasoo dhan dhaqaalahooda fina meeshay ka heli lahaayeen cidda ay ka helaayaan ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan meelaha ay ka helayaan maxay kala yihiin iyo mas-uuliyaddeedu maxay kala tahay su-aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno xisbiyada hadda soo socda iyo hadda guddiga wada shaqayn fiican oo aada u wanaagsanaa ka dhexaysa saan hadda isula jaan qaadnana haddaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo markuu shirkaa noo dhammaado maskaxdeennu waa inay ku buuxdaa su-aalo badan oo ku dhex wareeganaysay in aan jawaabteeda helnay dhinaca kale guddoomiyaha guddiga doorashada xalimo yarey ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay taageerto guddiyada ku howlan sidii loo gaadhi lahaa doorasho qof walba codayn karo oo soomaaliya ka dhacda dowladdu way ku qasban tahay in ay gudiyada non guddiga doorashada keliya institutionada dhan ama hama madax bannaanaadaan ama iyo madax bannaanina dowladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero iyadu siyaasadeeda inay ku hogaamisa ay tahay ma aha laakiin waxaa waaye taageerada uu sharcigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dowladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto hay-adaha dhan ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegtay in soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu ay isku kalsoonaadaan dadka soomaaliya waxaan dhihi lahaa inay ayaga isku kalsoonaadaan dadka soomaaliya waxaan dhihi lahaa wax kasta way samaysan karaan soomaaliya waxay ahaan jirtay ummadda soomaalidu dad qab weynay ahaan jireen waxaan rajaynaha inuu qabkaasayto noo soo noqdo oo ilaahay noo soo celiyo annakana aan isticmaalno waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed farayaa yaanaan dad wax ka sugin aada ii calool xumaysaa aadaan uga xumaadaa markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambaysa joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro maanta inuu yidhaahdo hanala soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel lasoo fadhiisiyo caag saliid ah iyo juuni beriid ah la hordhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhaciday noo tahay baahidaa keenaysa waa ogahay dhibaatadaa keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno in aan ka baxno in aan isku dayno waa dhibaataysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin yaysan joogto noo noqonin sidaan oga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa la aasaasay sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurto gelin waayey in doorashooyin buuxa ay soomaaliya ka dhacaan